lahum waxaa u sugnaaday kuwa sidaa u khasaaray min fawqihim ulal ulalun min annaar lahum min fawqihim ulal xagga kore waxay leeyihiin harkusheeg naara wa min taxtihim ulal xaggooda hoosena hadh naara marka dee xagga hoose iyo harku maxay yihiin ilaa harka xagga sareynu naqaanee marka qiiqa iyo waxa meesha ka baxaya isku baxay ayaa u egaaday hadhoo kale waa dhillin min yaxmuum suuratulwaaqica suu ilahay ku xus waa harkaa qiiqa isku baxaya ayaa xagga hore kaga soo baxay marka xaggoodan hoosena hadh bay tahay oo dee naartiibaa dabaqaad dabaqada kore iyo ta hoose qiiqa kuwan xaggooda hoose ka baxaya kuwa kasii hooseeyuu dee hadh uu yahay ila qolaba qolay kasii hooseysaa daalika kaasaa yukhawifu allaahu bihi cibaadah ilaahay addoomihiisuu kaa ku cabsiinaya uu uga digaya xaqiiqadaa jirta yaa cibaadi fattaquun addoommahaygiiyow iga cabsada buu ilahay addoommahaygiiyow saasaa ilahay addoomaha ula hadlaya waaladiina kuwa ijtanabu daaquut shaydaanka kuwa ka durkay shaydaanka iyo wax kastoo la caabudo oo laga tala qaato oo aan alle ahayn kuwa ka durkay an yacbuduuhaabay ka durkeen inay caabudaan daaquudka waxaa lagu sheegay faaliyaha iyo fooxisada iyo shaydaanka isku ladhan dad iyo macnaha jin iyo insi waxooda ilaahay ka durkay ee isku xidhan ee isu waaxyoonaya kuwaasaa dawaaqiida lagu fasiray ee dadkana ilaahay diintiisa iyo caqiidada saxda ah iyo aakhiro kuwa ilowsiinaya kuwaasaa dawaaqiida an yacbuduuhaa inay caabudaan kuwa ka dheeraaday waxaa waanaabuu ilallaahi rabbi u noqday lahum lbushraa bushaaray leyin faman yakfur biaaquuti wayu'min billaah faqad istamsaka bilcurwati lwifqa fabashir cibaadi buu ilahay dha addoommahaygaa u bushaareen ka ilaahay un ku xidhan in waxaan kale ka baydhe lagu meeraysto kaa u bushaareen astaamay leeyihin caqiidadooda wanaagsan waxa uu heliye aladiina kuwii weeye yastamicuuna alqowla hadalkay dhagaystaanoo fayatabicuuna axsanahu kiisa wanaagga badan bay raacaan ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weeye hadaahum allah ilaahay uu hanuuniyey wa ulaa'ika kuwaasi hum ulul albaab aqoon-yahanka iyo kuwa caqliga badan weeye kuwaas yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah maa huwa hada alqowl qowlkaasi muxuu yahay dhegaysanayaan kiisa wanaagsan raacayaan aimada qaarkood caan bay ka dhigeen waxalla wixii ay maqlaan in loo sheego waxay ka duulayaan waxaa laguu sheegee maankaaga la kaasho talow maxaa hagaagsan maxaa sixun maxaa la sheegi karaa maxaa la qaadan karaa macnaha qofka bani aadamka ah markuu caaqilka yahay waa miisaadka uu leeyahay wey xayawaankuna wixii loo sheegaba way qaataa iminka haddii dameerka aada wado aada xaggan u dhaqaajisay iyo haddaad xaggan u tilmaantay iyo haddaad waa yatalaqan wixii loo sheega u aqbalaa un laakiin insaanka ilaahay wuxuu ku arsaaqay quwa mudrika uu wax ku shaandhaynayo oo wixii loo sheegaba kiisa axsankaana wuu raacaya ka kalena wuu iskaga tegaya marka xasanku waa bimacnaa axsan oo maca axsana wey maca alxasana fayatabicuuna axsana saa awgeed bay habboon tahay qofku inaanu babaqaada noqon sida shimbirtan markuu qofidha hadalka soo celiso un laakiin qofka muuminka ahay waa waxbuu kala saaraa waxbuu kala saaraa yastamicuuna alqowla qur-aankay dhagaystaano fayatabicuuna axsanahu qur-aanku kiisa sii wanaagga badan bay raacaane raacidda badan qur-aanka midna wuxuu yahay mid la rumaynayo oo aan la raacaynin sida dee qur-aankii la nasakhay oo kale qur-aankii la nasakhay waa xasan oo la rumaynayo oo la dhegaysanayo de laakiin laguma camal falayo kan kala nasakhay ee xukumkiisa la raacayana waa axsan taana way ku fasireen ilaahay sidaas u ammaanay afaman xaqa calayhi buu ilahay ka uu ku rumoobay dushiisa kelimatulcadaab yaboohdii cadaabku ka ay ku rumowday afa anta tunqidu man fi nnaar ma adigaa nabadgelinaya mid naarta gelaya afa anta tunqid maadaa nabadgelinaya man fi naari mid bartanka ugu jira naarta imika dhex fadhiya qorshaynta ilaahay uu sii qorsheeyey laakiin aladiina ataqow rabbahum laakiin haddii macnaha kuwaasi ay sidaa noqdeen oo ay halaagsameen aladiina ataqow rabbahum kuwa ilaahooda ka cabsaday lahum waxay leeyihin qurafun maqsino jannada ah bangalooyin min fawqiha quraf ay kasii sarreeyaan maqsino kale mabniyatun dhisan waxay ka dhishantahayna nebigaa bayaamiye calayhi salaatu wasalaam markii uu xusay xabad labaniina inay dahabtay xabad labaniina inay lacagtii saafiga ahay tahay labadaa meeshan ugu qaalisanee dadku ay quuri waayeen ay baananka dhigteen ay waraaqa bixiyeen ila waa la xajecel xumaane dahabkii iyo lacagtii maye la rogrogi jiray baankaa la dhigtay markaasaa dabeetana sukuugtan iyo shataatidan aynu arkayna la wareejinayo cinjirka ku xidhan ayay gaaladu soo daayeen oo waxay dhahan tan la quuri maayo mid la bixiyaba ma ahee halkan haynoo taale dadku taa ha ku mucaamaloodeen tii baa laba noqotay waa xadiidka nabigu bayaaminaya calayhi salaatu wasalaam tajrii min taxti alanhaar hoosteeda wabiyaalbaa qulqulaya wacd allah ilaahay ballantiisii weeye wacad allahu wacdan laa yuklifu allahu lmiicaad ilaahayna ballantiisa kama baxo alle haddii aad aragtay awooddiisa aakhiro iyo adduunyadaba uu kaa tusay iyo nicmadiisa bal hadda eeg mar kale nicmooyinkiisa mid ka mid ah ood guwal iyo dayr walba iyo karan walba arkayso alam tara miyaanaad ogeyna ma arkaynin an allaha anzala min asamaa'i maan xagga koruu ilaahay biyo ka soo shubay fasalakahu waxa uu ku shubay yanaabiica fi lard ilaa dhulka ah ayuu saa u qaadsiiyey qulquleen uma yukhriju bihi wuxuu ku soo saarayaa zarcan firi buu kusoo saarayaa dadku uu cuno oo ayuu kusoo saarayaa mukhtalifan alwaanu xaal midabadiisu kala duwanyin midcaas iyo mid kale oo cadaan ah iyo intaba midabkiisaa kala duwan biyuhuna isku noocun ba ahaan raxmaad tus keliya ka yimi ayuu ahaa waxaan oo dhan waxa soo saaray uma yahiiju markaasuu dabeedna qalalay waa siduu ilaahay usii bedelaa lagu tusaya fa taraahu waxaad arkaysaa musfaran isagoo cawla uma yajcaluhu rabbi wuxuu ka dhigayaa xudaaman mid dumaaya cagaar buu ahaa cawl buu noqday dabeetana oo huruuda weeg markaasu haddana dumaan madoobaaday noqday ina fii daalika kaabaa ilahay uhi maraaxilkaa ilaahay uu mariyey ladikraa aqoon baa ugu sugan iyo waano iyo wacdi liulil albaab dad oo dhan maahae kuwa caqliga leh ka caqligalena waa ka qalbigiisu sidan u furayn ee laabtiisu ballaqantay ama ay khayrka u culantay iyo aayaadka ilaahay eegidooda iyo akhrintooda ee aanay dhababnayn mililna aanu buuxinin dadkiisa ilaahay isagaa kala yaqaane wuxuu inoo sheegayaa weelka dadka iyo nawciyadda uu leeyahy afaman qofka sharaxa allaahu sadrahu rabbi laabtiisa u culay oo u ballaadhiyey lilislaam islaamnimada iyo manhajkan xaqa ah oo fa huwa isagu calaa nuurin min rabbi iftiin ku sugan ilaahiisa uu ka helay kaman laysa kadalik miyuu la mid yahay midkan soo socda ee qalbigiisa umay ama kaman qasaa qalbu qof qalbigiisii uu engegay miyuu la mid yahay labadaasi maya laabtiisiibaa ballaalatay nuurkiibaa ka baxaya nabigana calayhi salaatu wasalaam waa loogu mana sheegtay alam nashrax laka sadraka wawadaxna canka wisra nabi muuse le rabbi shrax lii sadrii wayaasir lii amri macnaa waasicatu sadri baa la idhaahdaa oo qofka kol hadduu ilaahay laabtiisa kala kaxeeyo waxay qaadi karaysaa ammaano culusbaa ay qaadi karaysa oo maha mid cidhiiri oo qarxaysa nuurkan ilaahay uu tilmaamee galayna markuu qalbiga sidaa u culo nuurkani galo mathalu nuurihi ka mishkaatin dhammaystir fiiha misbaaxun lilmisbaax suuratu nuur naql fawaylun halaag buu ilahay yihi wuxuu u sugnaaday halaag lilqaasiyati quluubuhum kuwa qalbigoodii uu ka tawafay min dikri illaah ilaahay xuskiisu ka qallafay qalbi qallafay saantaan lagu seexan markay qallaftay qalbiga ka daran qalbiga waa tuuris wey ulaaika fii dalaalin mubiinin kuwaasi baadi cad bay ku sugayn qalbiga maxaa cula maxaase dabciya maxaase iftiimiya ilaahay baa xusa inuu qur-aanka yahay haddii qofka bani aadamkaa tamartiisa iyo waxa uu ku nool yahayba uu yahay raashinka iyo enerjiga uu qaadanayo qofka ruuxdiisa iyo qalbigiisana waxa sahay waa qur-aanka lidalik baa nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofka qalbigiisu uu qur-aanku ku jiray iyo ka aanu ku jirin in ay la mid yihiin qof guri camiran iyo mid kharaabay kharaabad bisadaha iyo jiirarku ay kasoo baxayaan iyo in guri unsigu ka baxaya iyo iftiinku labadaasay ka dhigayin kadalik dikriguna saasu ah alladii yadkur waaladii laa yadkur kalmeyti walxay mid dhintay iyo mid noolba isu xisaabsanyin allaahu ilaahay nazala wuxuu soo dejiyey axsana alxadiidi warkii u quruxda badnaa u wanaagsanaa kitaaban buu soo dejiyey mutashaabihan isu eeg eeg mahaaniye isku lamaan takshaciru minhu ay la qabandhacyoonayso juluudu aladiina kuwii haragooda iyo maqaarkooda yakhshawna rabbahum ilaahooda ka cabsanaya uma intaa kadib taliinu way dabcaysaa juluuduhum jirkoodu waa dabcayaa iyo wa quluubuhum qalbigoodu ilaa dikri illaah ilaahay qur-aankiisa u dabcayaan dalika dareenkaasoo la helaa dhadhankaa waa dhadhane dhadhankaasoo waxyiga laga helaa hudallah waa hanuunkii ilaahay yahdii bihi man yashaa cidduu doonuu ku jahaynaya waman yudlil illaahu ka ilaahay u ambiye taa weydaarta famaa lahu min haad cid hanuuninaysaa ma jirto marka takshaciru iyo taliinu waxay tilmaamaysaa qofkii oo la jaanqaadaya waxyigii ama lagu dul akhriyayay ama uu akhriyayay saasuu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaamu mararka qaarkood asxaabtu odhanaya balkaalayaan idinku dul akhriyay sida ubay ibnu kacbi oo lam yakun uu ku akhriyayo mararka qaarkoodna isagaa odhanaya ibnu mascuud balkaalay igu akhri markaasuu ilmaynaya nabigu calayhi salaatu wasalaam waa sucuud iyo nusuulo marna qofka markuu aayaadka cadaabka dhegaysta waa sida jumhuur mufasiriin ay ku fasirayaan ee uu soo maro dad la naaraya iyo qaar la cadaabaya iyo qaar barooranaya iyo xisaab iyo ummad fashilantay takshaciru minhu markaa qofka jirkiisii wuu isbedelaya ilaa salafka qaarkood markay qur-aanka akhriyayeen ay ku dhinteenba oo ruuxdoodii ay tagtayba qaarkoodna suuxeen oo dhulka laga qaaday marka aayaadka naxariista iyo bushaarada iyo barwaaqada ay soo maraanna uma taliinu juluudu markaasuu kala badbadanayaaoo haraguu ka fuqayaa marka runtii waa shucuur iyo dareen qofka waxyiga akhriyaya ay tahay inuu u yeesho ficlanna qofku waxa uu arrimahan yeelan karaa ama dareenkan iyo dhadhankan uu waxyigu u samayn karaa markuu macnihiisa garanayo marka uu macnihiisa garanayo haddii kale wuxuu odhanayaa warsowkan imaamkii dheereeyey maqhribkii iyo cishaaigii qolyo ka cabanayna way sheegayeen qaar imaamkiibaa dheereeyey bay idhaahaano waragga qaarna waabu la yaraabaan wuu nagu yareeyeyba qolyaha qaarkoodna marka iyada oo qofku uu waxyiga dhagaysto oo uu barto oo macnihiisa uu ka boganaya dee dareen buu kala samaynaya inkastoo qur-aanka kariimka iyo salliga nabigu caleyhi salaatu wasalaam culimada muslimiintu say xusaan qofku ama macnihiisa ha garanaya ama yuu garanini hadduu akhriyo mar walba uu fadligiisii leeyahay iyo ajrigiisii haddana dee dareenkan iyo dhadhankanka tafsiirkii garanaya ayaa kasii helaya lidaalik bay ku qurux badan tahay ama ay ku wanaagsan tahay mar walba inay ilaahay safgarataan oo aad fahamto kalaamkiisa marka kitaaban axsan alxadiidi kitaaban mutashaabihan wuu isu wadeegegi meel laga xiisa dhacaya ma leh min alfaatixa ilaa suurati annaas meeluu qofku ka xiisa dhacayo laga xiiso goynaya ma jira wuu isu wada egyahay balaaqada fasaaxadda iyo nuxur ku xambaarsan yahy mathaaniya wuu isku lalamaan yahay ama wuu isu markhaati furaya lamaanaha qur-aanka kolkaad eegta bal aayaadkii walba eeg gaal iyo islaam cir iyo dhul kufri iyo iimaan adduun iyo aakhiro kullu dalik lamaanahaas xalaal iyo xaraam dur iyo nafci wuxuu ka waramaya iyo cidduu sheegayo iyo wuxuu ku bushaaraynaya waa lamaanahaasay u badanya afaman qofka buu ilahay yihi yattaqii biwajhi yattaqii ku gaashaantay biwajhi buu kaga gaashaantay suua alcadaab cadaabkiisa xun buu kaga gaashaantay yowma alqiyaama kaman huwa naajin can haada kaka nabadgalay muu lamidi waxaa lagu su-aalay bal waxaad ka warantaa qofka wejigii xubnaha ugu sharafta badnaa ee qofka bani aadamkaa marka wax ku soo dhacaan uu xubnaha kale uga dhigi jiray ayuu naarta gaashaan uga dhigay gaashaankiisu waa wejiga balka wejiga ku gaashaantay iyo ka ilaahay aanu qiiqeedaba tusin iyo bidhaanteeda labadaas siday u sinmayaan ma sinmayaan marka wejigana dee rabbi isagaa yaqaana xubnahoo ina abuurae waa wax dabiici oo dadka iskaga abuuranaya dareen ku jira qofka haddii wax kugu soo dhacaan noocuu doonaya ha ahaadee wejigii kii ka duwan baatay imise nin baa gacantu jabtay inta bud lagu soo fiiqay gacanta waad uga dhigaysaa miyaanu jirka ka mid ahayn garabka waad udhigaysaa iyo dhabarka miyaanu jirka ka mid ahayn bi weji wejigu macno gaaruu lahaayo dareen gaaruu qofka u lahaayo si gaaru u ilaashan jiray marka kiibaaba gaashaan u ahoo u waajahay naarti wa qiila lilaalimiina buu ilahay dulmifalayaashii waxaa lagu yihi duuquu waxaa dhadhamisaan maa kuntum tagsibuuna wixii aad shaqaynayseen cadaabkan u dhalaye waxala wixii xumaan ahay waa kan kadaba aladiina kuwii way beeniyeen min qablihim iyaga ka horeeyey qur-aankay beeniyeen waxyigii iyo rusushiiba fa ataahum alcadaab cadaabku wuxuu kaga yimi min xayu laa yashcuruuna meelaanay filayn meel aanay filayn unbuu kaga soo baxay qaar baa daruuro qaar baa dhulka qaar baa duufaano wuxuu isqabsaday un cadaabku iyagoon waxba filayn faadaaqahum allahu rabbi wuxuu dhadhan siiyey alkhizya dulli fi lxayaati dunya noloshan adduunyada alla duleeyey waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim qof ilahay uu dhulka la dhaca cidina kor u qaadi mayso walaa cadaabu alaakhirati akbar cadaabka aakhirana wuu kasii weeyey dulligan adduunyada low kaanuu yaclamuun haddii ay garanayaan marka ciddaa ilaahay uu duleeyey waa diin la-aanta iyo kufriga cidda ehelka u ah qofka inuu ciseeyo isku dayaana wuu haraadaya allana wuu ka fogaanayo walaqad darabnaa buu ilahay yidhi xaqiiqanimo waxaan u yeelnay linaasi dadka fii hada alqur'aani qur'aankan dhexdiisa min kulli masalin tusaale walba dadka waanu u samaynay u baahan yihiin lacallahum yatadakaruuna si ay u waantoobaan dadka waxa ugu muhiimsanay waa inay ilaahay la qabsadaan oonay dhicin eh si ay u waantoobaan tusaalayaal badan baa ilahay u sameeyey tusaale badan oo qisadka qur-aanka aad ka akhri karayso qur'aanan baan u soo dejinay baa ilahay uhi carariyan luqada carabiga ku soo degay khayra dii ciwaj maroor aan lahayn lacallahum yattaquun si ay u dhowrsadaan wax alla wixii ay ku halaagsamayaan si ay uga nabadgalaan cadaab si ay uga nabadgalaan alla si ay uga cabsadaan lacallahum yattaquun khayra dii ciwaj wax kasta oo dadku uu khudbadda la jeediye iyo sharciga la qoro iyo mid waliba waa duu ciwaj maroor buu ayuu u saaxiibiya markaasaan dadku wadan karin marka maroorkiisa la wadi kari waayo la yidhaahdaa bal golayaashu ha ka fadhiisteenoo wakhtigiibaa isbedele kan lifaaqa loo sameeyo lifaaq maxaa loogu samaynaya wuu maroorsamay waa saaxibulciwaj markaa kanaan wax lifaaq ah oo u baahan yahay jirin khayradii ciwaj daraba allaahu baa ilahay ui tusaalayaashiibuu bixiyey haddaba rabbi dadka uu yeelaya qur-aanka dhexdiisa daraba allaahu ilaahay waxa uu ka dhigay masalan tusaale rajula nin buu idinka dhigay tusaale fiihi shurakaau dad wadale baa jira mutashaakisuuna muransan kaasi waa tusaale ninkani waa adoonad shuraaka ayay ku yihiin dad dhowri qaar tawfiiq iyo heshiiska laga qaaday weeye oo way muransan yihiin oo way ishaystaan dad waxa ugu dhib badanina waa shuraakada ishaysata ilahay isagaa dadka yaqaan mar hadday shuraaka isqabsato mashruucaasi horu mari maayo wax laga calfanayaana ma jiro mid waliba wuxuu ka jiraa ha baaboo dhan walba ha lagu qada buu ka jiraa shuraako murantay ilahay baa tusaale usoo qaatay warajulan salaman iyo mid u madax banaan lirajulinin adoon mid quri leeyi xaguu ila qofku isma khilaafe oo kitaabkiisii qoorta usudhnaabu iska wataaye adoonkiisa wuu diranayaa mashruu horumarkiisa iyo intaajkiisii u wata hal yastawiyaani masalan labadaasi miyay siman yihiin waxqabadka horumarka xoriyadda ma sina noocaasoo kale wey ka adoonka ilaahay caabudaya isaga iyo ilaahay aan cidi u dhaxayna ilaahaysa toosula xidhiidhaya waa adoon nin quri leeyahay oo kale walilaahi lmathalu laclaa kan kale wax badan caabudayaana xidhiidh iyo diiq buu ku jiraa maalinba daldoorsi buu ku jiraa maalinba wuxuu arkayaa baylaha soo socota iyo meel kusoo banaanaatay oo wuxuu ku awda ulaay alxamdu lilaahi mahad ilaahay baale sidaa wax idinku cadeeyey bal akharuhum laa yaclamuuna intooda badani waxba ma garanayaan aqoonna ma leh inaka mayitun adigu waa dhiman nebi maxameda wa inahum mayituuna iyaguna way dhiman doonaan sidaasaa markaa rabbi uu tilmaamay waanu dhintay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo cumar binu khadaab baa geeridiisii ka baroortay iyo asxaabtao dhan abuubakarna waa kii aamusiinayey idan markaa lama odhan karo rasuulku ma dhimanin ficlan wuu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam ambiyadu intay dhinteen kadib inay dee qubuurtooda ku nool yihiin oo salliga dadku ay ku salliayaan uu maqlayo taa nusuus saxiixa baa sugaysa laakiin nebigu ma geeriyoonin bacdu suufiya ayaa caynkaa yidhaahdaa hadaahumullah way ka dhacsan yihiin dee naskana way beeninayaan aayad qur-aan ay markaa qofka yidhaahda ma dhiman uu beeninaya uma inakum hebel wuu xijaabtay halkaasay ku daba leeday haddaad maqasho odaygii wuu xijaabtay ama sheekhi wuu isqariyey wey muu dhimane wuu isyar qariyey wuu xijaabtay uma inakum idinku yowma alqiyaamati maalinkaa magacaa loo yaqaano cinda rabbikum ilaahayna agtiisa idin takhtasimuun ku doodaysa waxa ugu horeeya doodana waa laba jaar buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam laba jaara ayaa ugu horeeya kuwa doodaya haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbi gaal iyo islaam way doodayaan xataa wuxuu tilmaamay xayawaanku in ay ilaahay agtiisa ku doodayaanoo lagu xisaabin doono ilaa loo kala xaqaado faman adlamu buu ilahay yihi yaa ka gardarro badan haddii su-aal laydin weydiiya minman cidda kadaba cala allaahi rabbi ku been abuurtay ee waxaan diinahayn dadka u malluuqay wa kadaba bisidqi qur-aankiina beeniyey id jaa-ahum markii u yimi qur-aanku waa runtii weeye runtii kama dhibcaankahayd waa waxyigan waxyigiina beeniyey balka dadkii uga dhigay waxaan diin ahayn diintii ilaahayna diidayaa ka falxumo badan baa lay oo ka dulmi badan alaysa fii jahannama naartaa miyaanu ku sugnayn mahwan lilkaafiriin gaalada miyaanay hoy u ahayn mahwuhu waa hoyga kaafir ilaahay ku been abuurtoo ka baydhay hoy baan ugu hayaabaa ilahay u naarta jahanamo laydha waladii jamicii ama waladii ummadii jaa bisidqi waxyigan la yimi wasadaqa bihi rumeeye ulaaika hum lmuttaquun kuwaasi allay ka cabsadeen lahum maa yashaauuna cinda rabbihim ilaahooda agtiisana waxay ku leeyiin waxay doonaan dalika jazaau lmuxsiniin samafalayaasha abaalkoodu waa kaa marka waxaynu ugu fasirnay waladii jamicii waxaynu nidhi ulaaika baa dambayso khabar ah mubtadaha iyo khabarkuna waa inay isku waafaqaan xagga jamaca iyo ifraadka iyo tatniyada waa inay isku waafaqaan laabud an taxsul mutaabaqa bayna almubtada'i waalkhabar marka nebiga iyo asxaabta iyo nebi maxamed atbaacdiisa cidda raacaysaa waa isku ummad keliya ummad keliya isagu qaa'id iyo hormuud uu u yahay wey saa darteed baa ilaahay uu isku cadfay للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم والذين تبوأوا الدار اسكو عطفين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم محاكا سيدا بيا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وأمضى كدن بيسا وضد اسكو ضد أوي وقارنا وكت المامين نبي أصحابتي سقار وقارنا إخوانك سيا ولا له مركا والذي أمضي إيا جامعي جاء بالصدق وصدق به قرآن كان انت إلي مادين يقول رميي iyagu rumeeyey tafsiirka caamkaabaa wanaagsan ulaaika hum almuttaquun waayo cid kastoo taqwalaba ammaanta leh aimada qaarkood waxay ku fasireen kii sidqiga la yimi waa nebiga ka rumeeyeyna waa abubakar saa darteed baa abubakar sidiiq loogu magacaabay qaarkood waxay idhahdeen jaa bisidqi waa jibriil wasadaqa bihi ka rumeeyeyna waxa weeye nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam laakiin ulaaika hum almuttaquuna sifadaa cid ileba ammaan leh ilaahay baa yidhi liyukafir allahu si ilaahay uga dhaafo canhum iyaga aswaal ladii camiluu wixii ay sameeyeen kiisii xumaa wayziyahum ajrahum abaalkoodiina uu ugu abaalmariyo uga dhiga biaxsani ladii kaanuu yacmaluun wayziyahum ajrahum abaalkoodii buu ku abaalmarin biaxsani ladii kaanuu yacmaluuna waxay sameeyeen kiisii wanaagga badnaa ayaa laga abaalinayaa kii wanaagga badnaa haddii la yidhi kii kalena horey u heleen camalkii wanaagga badnaa kii kalena ilaahay buu ka dhaafay alayse allaahu ilaahay miyaanu ahayn bikaafin cabdahu addoonkiisa mid ku filan laydin weydiiye ilaahay waa ku filan yahay ilaahay wuu ku filan yahay addoonkiisa bal bushaarada ka dhacda gaalkuu kaaga filan yahy ibliiskuu kaaga filan yahay faqriguu kaaga filan yahay adduuniya aakhiraba alla wuu kugu filan yahay qawadii wa yuqawifuunaka waxay kugu cabsinayaan biladiina min duunihi kuwa aanan la ahayn gaalaa jirta halkanaa la duqaynaya ceriyo dhul arsaaqadii way xidhmaysa adduunyadii meel kaleyay ku aroortay wa yuqawifuunak biladiina min duunih aayaddu waxay noqonaysaa wax kas waxay caam yeelaysaa wax kasta oo lagugu cabsi geliyo on ilaahay ama shaydaan ha ahaado shaydaan baa ku duqaynayo ku duraynaya ku dilaya rawxaantii dadka ama ha ahaado sanamyaasha ama ha ahaado kufaarta wixii aan ilaahay ahayn awoodda alle la siiyo dhan way noqonaysaa ceebta ay leeyihiin weeye kuwa u bahalageliya ku cabsiya dadka makhluuq ilaahay wa yukhawifuunaka biladiina min duunih sanamyaasha idin cawrii bay odhan jireen waana isku mid kufaartu dareenka noocaasoo qowmu caad baa ilaahay uu ka warramay nebigaa markii ay nebi huud u hanjabayaan waxay dhahan in naquulu ilaa ctaraaka bacdu aalihatina bisuu walaasi baad u silan tahay huudowe waxaanu arkaynaa ilaahyaashayada qaarkood inay ku inkaareen inay ku inkaareen waa sanam iyo urura waman yudlil illaahu cidda ilaahay u ambiyo famaa lahu min haad cid hanuuninaysaana ma jirto cid hanuuninaysaa ma jirto waman yahdi illaahu ka ilaahay uu hanuuniye famaa lahu min mudilin cid ambinaysaa ma jirto ilaahay ow jidka toosan nagu hanuuni baynu leenahay alayse allaahu rabbi miyaanu ahayn bicasiizin mid awood badan vintiqoom oo aargoosi u saaxiib ahoo cadowga ka aargoosanaya oo cirib tiri karaya mee wuu yahay ilaahay bushaarooyinkaa iyo ballanqaadkaasuu ilaahay awliyadiisa siiye wallahu aclam